sababta aan uga qaybgeli weyne waa caddahay annaka waxaan nahay magaalada baydhabo waxaa shir waxaa shiro ka socday laba sano iyo googo waxaa isugu yimid dhammaan ummadda goboladan degta lixda gobol bay bakool gedo jubbada dhexe jubbada hoose iyo shabeellaha hoose inta qabiilada kelyada isugu timid oo midka ugu yaryahay oo hadduu darsaalku leeyahay ayla jafaay qolada la dhaho ay soomaalida utaqaano ayla jafaay ku jirto suldaankeeda fadhiyaa salaadiintiyaa fadhido laba sanaa la heshiiyey sin cadaaladaa lagu bilaabay sinaan midnimaa wax lagu soo dhisay waxaa la dhisay dawlad sharciyeysan oo constitution leh constitutionkeedana oo sal salka ku haayo dastuurka federaalka ee dawlada federaalka soomaaliya ay ansixiyeen odayaashii maxay ahayto dhaqanka lagu soo doortay xildhibaano lagu doortay madaxweynaha taas ayuu salka ku haayaa sharciyan marka ummadii tashatay oo maamul dhisatay oo calan samey constitution sameysay dastuur samaysatay koonfur galbeed calan samaysatay dooratay golo guurte dooratay madaxweyne wasiiro la dhisay xildhibaanadii la xildhibaano la doortay maxay ahayto madax guddoomiyihii baarlamaanka la doortay hadda in la burburiyo oo la dhaho haddaa shir la gelaa kow ee deegaan wadaagta iska taga digil iyo mirifle odayaashii soddon iyo kowga saxiixay keliyaan rabnaa taasaan ku diidnay waxaan u aragnay wax qaldan oo lagu burburinayo wixii lasoo dhisay waa tahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay shirka waxay sheegeen in afartan iyo shan cisho gudahood maamul saddex gobola lagu dhiso shirkan adinku arrinta ma kasoo horjeedaan marka laga soo tago inaad diideen ka qaybgalka shirka
wallahi de de gudoomiyaha baarlamaanka iyo iyo ra-iisul wasaaraha waxay garab mareen sharcigii iyo iyo dastuurkii u yaalay dawladda federaalka dastuurka dawladda federaalka u yaalo wuxuu leeyahay laba iyo wixii ka badan way israaci karaan shacabka ayaa dawladii e shacabkoona ku dhamaadaa maamul goboleedkan waxaa soo dhistay shacabkaa soo dhistay shacabkaana difaacaya tan kale dawladii markii la dhisay dawlad goboleed dawladda federaalka markii la dhisay ay ka baxday kumeel gaarka odayaasha soddon iyo kowgii digil iyo mirifle waxay hor fadhiisteen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka waraaqaa la soo siiyey wasiirka arrimaha gudaha soo siiyey oo la leeyahay maamul goboleedkiina dhista madaxweynaha xasan sheekh baydhabo yimid oo ka khudboo yiri waxaad xur u tihiin maamulkii inaad dhisatiin nin gobol kale la idinkaga keenay maamul ma idiin dhisay afkiisa waana la ogyahay markay odayaasha inta yimideen ay gobashii dhigeen ay maxay ahayto wadahadal iyo qaabkii nidaamkii ay sameynayaan ayaa waxaa lagu kordhisay nin axmed madoobe intii la tegay sababa intii la tegayaa ninkaas wax loo saxiixay horta qaladay ahayd tan kale markay odayaasha ka diideen ay deegaan wadaagta u yeeraya inta gobolada degta la isugu yimid la fariistay jawaari wuu yimid khudbooyin uu ka akriyay wuxuu u ansixiyey ama uu ku raacay communique kusoo saaray in maamulka la dhiso mise laga maxay ahayto hal tallaabaa qaadeen sagaashan iyo sagaal tallaaba qaadala waraaqihii waa la haayaa waa tahay waxaasoo dhan waa wax hore loo sameeyey sida aad sheegayso hadda shirkii maanta wuu furmay waana soconayaa muddooyinkan oo dhan adinku qorshihiina muxuu yahay ma in aad maamulkan diidaan oo keliyaha sharciga sharci ahaan shirkaas waa qalab waxaana m halo ma maqlay waa qalab waxay wadaan jawaari iyo iyo xasan ra-iisul wasaaraha dictatornimay wadaan waxay wadaan inay dadka cuburiyaan waxay wadaan wax ayaka dana gaar u ah shacabka koonfur galbeedna kama yeelaayo haddaan nahay dawladii koonfur galbeed waa dhisannahay sharciyaan leenahay hay-adihii waa dhisan yihiin waxaa noo dhiman maxay ahayto maxkamadiyaan dhisayna marna kama yeelin waana qalad kama yeelin inayna burburiyaan waata adinku hadda xalka maxaad u aragtaan xal waxaanu aragnaa inay ayaka dib uga naastaan waxa ay sameynayaan waataa faaduma marka arrinta ma lagu fasiri karaa inay keeni karto isku dhacyo iyo khilaaf gacanka hadal ah oo ka dhasha arrimahan oo ka dhaca magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay annaka annaka kolley inuu wiil naga dhinto ma rabno intaan waxaan kusoo gaarsinay nabad iyo wanaag iyo shacabkii oon kasbanay shacabkan anakoona raacsan yahay hadda haday ayaka intay haday organisation kale ay sameeyaan jabhad kaleo naga soo horjeesda sameeyaan waa difaacan gelayna anaga waa difaacayna dawladan waa difaacayna shacabka soo shacabka koonfur galbeedna waa difaacayna anaga marka hadda xal kale oo aada haysaan oo ama wadahadal ah ama in dawladdii aada la hadashaan ama in dhinacin kasoo horjeeda aada la hadashaan ma jiraan miya haddii hadee lagu burburinaayo dawladii jirtay burburi lagu leeyahay taas ma anfacayso mana yeelayn anaka taas ummadan way tashatay koonfur galbeed inta wada degdaa aada degtaa wada tashatay a idin burburiyo aniga hadda aan si shar idiin sameeyo ma aqbalayno ummada kale qabaa'iladii dhanaa wada jooshanta beelood ee soomaaliya fadhido go-aanay gaareen ayakaa isdhisay mana yeelayna go-aankaas waan qaadanay haddii mataqaanaa hujuum oo yimaado difaacan galayna annaga